أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulusaaka idiin haysa kuwooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah kataab al ikhbaari ayaa bahisay qaybta koowaad muuqaalo lagu soo bandhigayo fariimo ay dirayaan maxaabiista gaalada qaramada midoobey ee ku jira gacanta mujaahidiinta xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiida kooxda herdada soomaaliya ayaa qiray in murtadiin fara badan lagu laayay camaliyadii istishaadiyada ee ka dhacday xeranacnaca ee magaalada muqdisho weerar dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar amerikaan ayaa ka dhacay dalka suuriya daraasad cusub ayaa daha ka fayday in dowladda saliibiyadda maraykanka ay ku khasaartay duqeymo tirabeel ah oo ay ka geysatay dalka soomaaliya dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa bilowday baaritaano ay ku samaynayso shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee ka howlgala gudaha dalka maraykanka maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xamlad dacwi ah ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada wulaasaamiga ee galguduud xamladaas oo ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada wilaayadaas wulaasaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askarta ibina oo ka soo baxday safka murtadiinta khasaare dhimashiyo dhaawac ayaa ka dhashay shilal baabuur oo ka dhacay magaalooyin dhaca waqooyiga dalka soomaaliya يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha jamaadul aakhar sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan kataab al ikhbaari ayaa baahisay qaybta koowaad muuqaalo lagu soo bandhigaya fariimo ay dirayaan maxaabiista gaalada qaramada midoobey ee ku jira gacanta mujaahidiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen yaasir maxamed kani waa muuqaal kooban oo shalay gelinkii dambe ay baahisay kataayib al ikhbaariyah kaasi oo lagu soo bandhigay fariin uu jeedinayo maxbuus dagaal oo ka socda hay-ad gaaleedka qaramada midoobey maxbuuskani oo lagu magacaabo elenik alexander ayaa noqday maxbuus ku jira gacanta mujaahidiinta bishii janawari ee maxbuuskani oo ah kabtan ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobey ayaa waxa uu muuqaalkani fariin ugu dirayaa qoyskiisa muwaadiniintiisa iyo hay-ad gaaleedkii uu u shaqaynayey
My name is Olenik Alexander. I am captain.
magacaygu waa aleynik alexander waxaan ahay kabtan waxaan maanta idinla hadlayaa anigoo aanan xor ahayn balse ah maxbuus dagaal oo ay gacanta ku hayso xarakada al-shabaab ee fadhigeedu yahay dalka soomaaliya oo ah dhul kumannaan mayl u jira waddankayga aan jeclahay ee ukrain waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso waxa halkan i keenay waxaan halkan u imid anigoo qayb ka ah howlgalka qaramada midoobay ee lagu taageerayo dowladda soomaaliya aniga iyo shaqaalihii ila socday waxaan galnay duulimaadyo lagu soo daabulayo dhaawacyo u baahnaa adeegyo caafimaad bishii janawari ee labada kun afar iyo labaatanka waxaan la kulannay xaalad deg deg ah xilli aan ku sugnayn gobollada dhexe ee soomaaliya waxaana ku khasbanaannay inaan si deg deg ah u caga dhiganno dhulka al-shabaab aniga iyo shaqaalahaygiiba waanala qabtay waxaana hadda wajahaynaa xaalad hubanti la'aan ah wuxuuna masiirkeennu gacanta ugu jiraa al-shabaab maxbuuskani ayaa sidoo kale fariin u diray madaxweynaha waddankiisa faladimir zelenski isagoona ka codsaday inuu ka shaqeeyo sidii uu u heli lahaa xorriyaddiisa wuxuuna shacabka reer yukrain u sheegay inuu u baahan yahay garab istaagooda codsiga labaad waxaan u dirayaa madaxweynahayga zelenski waxaan leeyahay hana ilaawin fadlan adeegso awooddaada iyo saamayntaada si aad uga shaqaysid sii deynteenna adduunku ha ogaado inaan nahay dad jira oo u baahan caawin iyo gargaar dadka reer yukrain ee walaalahayga ah waxaan idinku boorinayaa inaad nagu caawisaan codkeenna oo aad kor u dhawaaqdaan dunidu ha ogaato inaan weli halkan joogno iyo inaan weli ku xidhannahay waddan shisheeye waxaan sidoo kale codsi u dirayaa qaramada midoobay oo astaanteeda iyo calankeedu ka babanayo baarka sare ee howlgalkeenna iyo sidoo kale xogayaha ururka antonio guteres waxaan leeyahay waxaa halkan noo soo diray qaramada midoobay hase ahaatee maanta annaga ayaa baahi weyn u qabna kaalmada iyo ximaayada ay bixiso qaramada midoobay waxaa ururka waajib ku ah inuu hubiyo oo uu ka shaqeeyo sii deynta shaqaalihiisa lagu qabtay intii lagu guda jiray howlgalka nabad kusoo dabaallidda soomaaliya waxaan ka baryayaa xoghaya guteres in uusan iska indhatirin dhibaatada aan ku jirno fadlan nagu caawi sidii aan u soo noqon lahayn innagoo bad qabna Don't turn blind eyes from our flight. Please help return us safely.
dhowaan ayay ahayd markii kataayib al ikhbaariyah ay baahisay muuqaalo lagu soo bandhigay maxaabiis dagaal oo ka tirsan ciidamada kufaarta ee duulaanka ku jooga soomaaliya kuwaasi oo fariimo u dirayay dowladahooda iyo shacabkooda jazaaka allaahu khayran walaalka yaasir xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiida kooxda radada soomaaliya ayaa qiray in murtadiin fara badan lagu laayo camalidiisa shaadiyada ee ka dhacday xirana anacay magaalada muqdisho walaalkee nuur cali farsame wishiiba warbixintaasi inuu faahfaahinayo xildhibaanada golaha dawaaqidda kooxda ridada soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ee muqdisho ku yeeshay kulan oo kusoo idlaaday buuqiyo hadallo ay isku tuurtuurayeen iyagoo u qaybsamay mucaarid iyo muxaafid daahir amiin jesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqidda ayaa ku eedeeyey wasiirka amniga kooxda ridada inuu isku dayey yaraynta khasaarihii xoogganaa ee maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray camaliyadda istiishaadiga ahayd ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacday saldhigga warshadii nacnaca ee magaalada muqdisho wuxuu carbaabay in ehelada tobaneeyo ka tirsan maleeshiyaadkii ee lagu dilay weerarkaasi la qariyey geerida wiilashooda sidoo kale daahir amiin jeesow ayaa saraakiisha booliska gobolka banaadir ee kooxda ridada ku sifeeyey burcad dhibaato ku haysa shacabka muqdisho islamarkaana ay isku darsadeen barakicinta shacabka iyo xataa inay dhexdooda takrifal isku sameeyaan waa waxa iiga dhanba ku nool bug iyo iyo saxaafadda ee muxuu ahay la caburi ha sheegin waad maqlayseen hadda ka hor meesha qaraxii ugu weynaa qari qari ha sheegin iyagoo dhahay war maxaad u qarinay inaad tidhaahda hebel iyo hebel iyo hebelaa dhintay tobanaa naga dhimatay soddonaa naga dhimatay inaad tidhaahda maad qarinay nin camaalo dhawe dadkii ku dhintay iyo hooyooyinkoodaa ta waahay iska dhaaf miya may wallahi waa la sheegaa dadka ha caburininaha dadka ha caburina dadka xur waaye adoo xur ahaad dhalatay adoo xur ahaad dhimanaysaa tuugu waaye ummadda soomaaliyeed loo soo diri dadkay rabaan inay ay laga tiraana qaacimiin waaye kan ugu weyn iyo kan ugu yar waxay isku dhaarsadeen inay shacabka bara kiciyaan doorashaan rabnay leeyihin j s b ha la doorto waa bara kiciyeen taliye asaga macallimahadi garaadaha shiloo qaata hal mar ayaa waxaa laga dhigay korneyl korneylaa laga dhigay hal mar nin ilaa iyo toddobaatan sano sargaal soo ahaa oo garaadiisa ay utaxayina wuxuu leeyahay adiga iyo shacabkii aan barakaci waxba isbinaatiin war horta shacabkii barakacisiyaa kuwa ogolaaday kooxda ridada oo bilihii lasoo dhaafay sheeganaysay inay sugtay ammaanka xarumaheeda magaalada muqdisho ayaa la kulantay fashila kadib markii mujaahidiintu weeraro ku beegsadeen xarumo xasaasi ah sida xabsiga godka jilacow iyo saldhigga warshadda nacnaca jazaaka allaahu khayran walaalka abushiiba weerar dhimashiyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar amerikaan ayaa ka dhacay dalka suuriya walaalkeen abuu xasan ayaa inoo faahfaahinayo warbixintaas wararka ka imaanaya dalka suuriya ayaa sheegaya in ruux keligii duul ah weerar toogasho ah uu ka fuliyey bartamaha dalkaas xilli roonda ay ku jireen askar iyo saraakiil ka tirsan maraykanka ugu yaraan laba askari oo amerikaan ah ayaa lagu dilay weerarkan ka dhacay suuriya waxaana sidoo kale lagu dhaawacay saddex kale taliska dhexe ee maraykanka ayaa xaqiijiyey in weerarkan keligii duulnimo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen shan askari welina lama shaacin darajooyinka iyo magacyada askarta dhegta dhiigga loo daray si kastaba askarta ameerikaanka ee ku sugan daafaha caalamka ayaa la kulmaya weeraro kaga imaanaya dadka diidan dulmiga guracan ee uu maraykanka ka wada caalamka waxaana dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay sidan oo kale askar ameerikaana loogu dilay gudaha dalka maraykanka jazaaka allaahu khayran walaalka abuu xasaan daraasad cusub ayaa daha ka feeday in dowladda saliibiyadda maraykanka ay ku khasaartay duqeymo tirabeel ah oo ay ka geysatay dalka soomaaliya walaalkeen cuhmaan dhuubo ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinayo jariirad ka soo baxda dalka maraykanka kana mid ah warbaahinta ugu afka dheer dalkaasi oo la dhaho the atlantic ayaa soo bandhigtay daraasad ay ku lafa gurtay natiijo la-aanta uu maraykanku kala kulmayo duulaanka saliibiga ah ee uu ku soo qaaday dalka soomaaliya warbixintu waxay sheegtay iyadoo boqolaal milyan oo dollar ay ku kacday faragelinta maraykanka uu ku hayo soomaaliya tobankii sane ee lasoo dhaafay oo keliya ayay warbixintu leedahay in haddana aanun degganayn amniga kooxda riddada ay ku haysato caasimadda soomaaliya ee muqdisho saliibiga horjoogaha ka ah maraykanka ee donald trump ayay daraasaddu xustay in isaga laftirkiisa uu soo jeediyey in hadda la joogo wakhtigii laga bixi lahaa dalka soomaaliya mar uu bishii sebteembar ee lasoo dhaafay ka hor hadlayey boqolaal jenaraallo iyo taliyaal ciidamo oo amerikaan ah wuxuu tusaale u soo qaatay ayay tiri warbixintu in soomaaliya tahay meel siyaasiyiintu si qaldan u malaynayaan inay tahay in la ilaaliyo isaga oo haddana bishii hore trump uu ku kacay falal uu ku liidayo soomaalida kuna tilmaamay dal dhan kasta ka liita iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa haddana in ka badan boqol weerar oo gantaalaha uu maraykanka ku qaaday soomaaliya sannadkan oo keliya taasoo aad ugu badan kow iyo kontonkii weerar ee dhacay intii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee jow baydhan sidoo kale afartii sane ee muduxuleedkii hore ee trump waxa uu maraykanka ka fuliyey soomaaliya laba boqol sagaal iyo toban weerar halka barack obama oo muddo siddeed sanaha majaraha u hayay siliibiyadda maraykanka uu soomaaliya ka fuliyey siddeed iyo afartan weerar sida ay sheegtay xarunta new america oo ku taalla magaalada washington d c daraasaddu waxay ka shanqarisay in trump uu ka fogaaday dirista askar badan si ay ugu qayb qaataan dagaalada laakiin taasi beddelkeeda wuxuu si xoog leh ugu qayb qaatay duulaanno caalami ah isagoo badana adeegsanaya weeraro gantaallo qaali ah amaba dirista koox yar oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee maraykanka howlgalladan oo lagu tilmaamay in looga gon leeyahay difaaca maraykanka balse haddana yoolka iyo natiijadooda si cad looma sharaxo marka laga soo tago inay yihiin kuwa aan loo kala soocin bartilmaameedyada guud ahaanba dadka soomaalida wargeysku wuxuu tilmaamay in jahawareer iyo niyadjab xooggan uu ka qaaday guud ahaanba duulaanada saliibiga ah ee uu ka wado geeska afrika islamarkaana uu ku ilaalinayo danaha dowladaha reer yurub ee duulaanka qaybta ka ah waxaa keliya ah ee aan necebnahay ayaa ah in yurub mar kale aan samato bixinno ayuu ku qoray madaxweyne ku-xigeenka james david fariin uu si lama filaan ah ula wadaagay tafaftiraha guud ee wargeyskada atlantic wuxuuna tilmaamay in weeraradaasi aanay keenin wax natiijo ah warbixintu waxay sheegtay in muddadii lagu guda jiray shirkii jiraayad ee ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka afhayeenka wasaaraddaasi ayaa difaacday howlgallada saliibiga ah ee maraykanka uu ka wado soomaaliya waxayna sheegtay in maamulkooda aanu doonaynin in uu diiradda saaro oo keliya khasaaraha deg deg ah ee gudaha iyo xuduudaha maraykanka sida ay xogta tibaaxday danta uu maraykanku ka leeyahay duulaanka mactabudirirkaah ee uu ku soo qaaday soomaaliya ayaa la jaan qaaday jidka siyaasadda dibadda ee dowladda maraykanka guud ahaanba soddonkii sane ee lasoo dhaafay dabayaaqada kun sagaal boqol iyo sagaashameyadii ayay warbixintu sheegtay in maraykanka uu howlgalladiisa ka bilaabay gudaha dalka soomaaliya isaga oo sii xoojiyey wixii ka dambeeyey kow iyo tobankii sebteembar ee labada kun iyo kowdii kuwaas oo ilaayo hadda ka socda dalka soomaaliya wargeeskada atlantic sida uu xusay maxadka africa center oo ah koox ka tirsan waaxda difaaca oo uu maalgeliyo koongareeska maraykanka ayaa qiray in mujaahidiinta al-shabaab ay doonayaan islamarkaana ajandahoodu yahay in soomaaliya ay ku soo dabaalaan ku dhaqanka shareecada islaamka dhinaca kale daraasaddu waxay tilmaantay in bayaan dhowaan uu soo saaray taliska afrika ee maraykanka aanu ku soo hadal qaadin sababta maraykanka ugu welwelsan yahay mujaahidiinta al-shabaab isagoo dhanka kalena aanan caddaynin ayay tiri yoolka gaarka ah ee uu ka leeyahay ololaha weerarada gantaalada ah ee uu ka geysanayo gudaha dalka soomaaliya warbixintu waxay ka dhawaajisay in kooxda riddada ay baaba'day islamarkaana maleeshiyaadka kala duwan ee kooxdaasi oo muddo badan la tacbayay ay gabeen howlihii loo igmaday africa center ayuu wargeysku ka soo xigtay in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay sidoo kale la ildaran yihiin oo ay ragaadiyeen hoggaan liita musuq maasuq heer tababar oo aan isku dhayla tirnayn iyo qabyaalad haddii soomaaliya ay ku dhowdahay burbur siyaasadeed dhaqaal ahaan iyo dastuur ahaan intuba weerarada cirka ah ma xallin karaan arrintaasi ayuu yidhi beter fam oo ahaa ergeyga gaarka ah ee afrika u qaabilsanaa trump mudaxileedkiisii hore waxaa kale oo beter fam uu ka dhawaajiyey in maleeshiya loo tababaro kooxda riddada soomaaliya aanay waxba ka taraynin xaaladda soomaaliya balse maraykanka ay ku habboon tahay in uu dib u eegis dhammaystiran ku sameeyo siyaasaddiisa soomaaliya maadaama ayuu yidhi taageeridda maamulka muqdisho aysan qiimo u lahayn maraykanka daraasaddan dheer ayuu wargeyskada atlantic ku soo gabagabeeyey maadaama aanay jirin cudurda dhinaca dhulka ah oo ka hortagi karta mujaahidiinta al-shabaab in wax natiijo ay soo kordhin doonin weerarada gantaalada ah ee maraykanka uu ku garaacayo soomaaliya islamarkaana uusan ka gaari doonin guulo wax ku ool ah taasi beddelkeedana ay abuuri karaan ayuu yidhi xaalado naceeb iyo cadho dhalin kara oo ay ku barbaaraan jiilasha mustaqbalka ee soomaaliya jazaaka allahu khayran walaalka cuthmaan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa bilowday baaritaano ay ku samaynayso shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee ka howlgala gudaha dalka maraykanka walaalkeen nuur cali samaawi shiibay warbixintaasi mar kale inoo eegaya dowladda silbiyadda maraykanka ayaa bilowday inay si gaar ah u bartilmaameysato shirkadaha xawaalaha soomaalida ee dadka soomaalidu u fududeeya dirista lacagaha dibadda gaar ahaan kuwa lacagaha loogu diro qoysaska soomaaliya arrintan waxay timid markii maamulka siliibiga trump uu kordhiyey baaritaanada lagu sameynayo xarumaha soomaalida ee minnesota oo ay ku badan yihiin jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi gaal trump ayaa horey u sheegay in soomaalida ku nool minnesota ay ku lug leeyihiin lacag dhaqid iyo lacago la luunsaday oo dowladda maraykanka dhowaan shaacisay tallaabadan waxay timid markii uu dhowaan soo ifbaxay kiis musuq maasuqa oo lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka kuwaasoo la sheegay inay luunsadeen lacag dhan saddex boqol milyan oo dollar sidoo kale tallaabadan ayaa imaanaysa xilli qaar ka mid a soomaalida jawaasiista u ah dowladda maraykanka ee ku sugan gudaha dalkaasi ay warbaahinta dalkaasi dhowaan ka sheegeen eedeyn ay u jeediyeen shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee ku yaala minnesota tani oo markii uu trump maalmihii lasoo dhaafay weerar afka ku qaaday jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka waxaa sii kordhayay cadaadiska iyo xarigga ciidamada maraykanka u geysanayaan soomaalida ku dhaqan dalkaasi iyadoo dad aad u fara badan oo soomaali ah laga qabqabtay magaalada minneabolis jazaaka allaahu khayran walaalka abushiiba maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xamlad dacwi ah ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada walasaamiyiga ee galgaduudtaasi ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen marwaan moxamed نحن القبائل المسلمة في ولاية الجلجدود الإسلامية نعيش في أجواء فرح وسرور وفي أيام بهجة وحبور لما من الله على عباده المجاهدين في شرق إفريقيا فأصوات التكبير تتعالى وصيحات النصر تتوالى toddobaadyadii lasoo dhaafay wafdi ka socday maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa xamlad dacwi ah ka waday wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyagoo safar ku maray degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ah xamladan oo loogu magacdaray xamlatul intisaaraat ilahli tadxiyaata ayaa ahayd mid uu qabanqaabadeeda lahaa maktabka dacwada ee xarakada waxaana safarka culimmada hogaaminaya sheekh mukhtaar abuu muslim iyo sheekh maxmed garaara oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya wafdigan ayaa wilaayada galgaduud ka sameeyey howlo dacwi ah oo kala duwan oo isugu jiray dowlaha silsilado ah nadawaad iyo muxaadaraad taxano ah iyadoo sidoo kale guddiga ay kulamo la qaadanayeen odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna bulshadu ahaayeen kuwa si aad ah uga faa'iidaysanayo culimmada iyagoona si weyn u soo dhoweeyey una maamuusay sheekh mukhtaar a muslim oo ka mid ahaa culimmada hogaaminaysa wafdiga dacwada ayaa munaasabadda ka jeediyey kelmad uu uga hadlayay safarkoodii dacwada ee wilaayaadka mudug iyo galgaduud isagoo ugu dambayn jeediyey dardaaranka wafdiga culimmada ee ku aadan bulshada acmaasha allajnatu dacwa oo culimmadan ay qabatay waxa ay hoos tegaysay fuliyey maktabu dacwati ila allaahi lixaraka shabaab almujaahidiin waxay ku aadanayd laba wilaayo wilaayada mudug iyo wilaayada galgaduud waxayna ka bilaabeen wilaayada mudug alislaamiya gaar ahaan fii muxaafadati jawla markay mudug ka soo gudbeedna waxay u soo gudbeen wilaayada galgaduud alislaamiyati dhammaan wilaayada oo dhan bay soo mareen ilaa maanta shaqadoodu ku soo gebagabowday caasimadda wilaayada galgaduud ee ceelbuur intaas kadib waxaa madasha kelmad ka jeediyey sheekh maxmed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya nabigeena sal allahu alayh walaalihi wasaxbi wasalam saddex arrimood oo allahna raaligelinayso annagana danteena adduun iyo aakharaba aan ku gaarayno ayuu rasuulka noo sheegay sala allahu calayhi walaalihi wasaxbi wasalam ina allaha yardaa lakum halaaa an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shaya allaha keligii inaad caabudaan oo aadan u shariig yeelin wa an tactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu ugu dambayntii ugaaska beesha mursaday ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa u mahadceliyey wafdiga culimmada ee safarka ku maray degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduudda culummada safarka dheer soo martay oo noo timid oo dowraadka iyo maaragtay liqaa'aadka faraha badan samaysay aad ogsoon tihiin safarada ay ku yimideen iyo meelaha ay soo mareen haddana ay ku soo gebagabeeyeen degmada ceelbuur ee maqarka wilaayada galgaduud ah waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahay safarkiinna mid mubaaraga oo barakaysan oo diinta allah ka dhigo mid laga faa'iida allah ka dhigo mid ummadaad wax u sheegteen ay ku dhaqmaan oo dhegaystay ay ku dhaqmaan allah ka dhigo kuwaas kuwa kasii dambeeyana kuwa gaarsiiya allah ka dhigo dadka aad maqlay runtii waxaan ilaahay kaga baryaynaa adinkoo saalimiina oo daalanayn oo dhib iskala kulmin inaa guryihiinni ku laabataan xamladan ay wilaayada galgaduud ka sameeyeen guddiga ka socday maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaaba ayaa waxaa ka faa'iidaystay kumanaan dadyow ah oo ku dhaqan wilaayada kuwaasoo baahi weyn u qabay mawaadiicda ay sida aadka ah uga hadlayeen culimmadii wafdiga waxayna tani ay ahayd xamlad nooceeda oo kale aan horay u soo marin bulshada wilaayada galgaduud jazaaka allaahu khayran walaalka marwan wilaaya islaamiga iyo bakool ayaa soo bandhigtay askarta aybiina oo ka soo baxday safka murtadiinta mar kale warbixintaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeena abuu xasaan waxay ahaayeen laba askari oo taa'ibiina kuwaasoo ka soo baxay safka riddada taa'ibka ugu horeeya waa aadan axmed aadan waxa uu murtadiinta ka tirsanaa muddo toban sano ah isagoona kaga biiray degmada ceel barde ee wilaayada bakool waxaana uu soo qaatay tababar muddo laba-iyo toban bilood ah kaasoo ay siinayeen ciidamada xabashida itoobiya balse hadda waxa uu ka yimid dhanka degmada xudur oo muddooyinkii dambe uu joogay waxaana isagoo taa'iba lagu soo bandhigay deegaanka boordhuxunle oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxaa taa'ibkan uu watay hubkii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxaana markii toobada loo qabtay kadib uu la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoona ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray iyo sababta keentay inuu ka soo baxay safka riddada waxaana ugu dambeyn uu baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka riddada ee safkooda uu ka soo baxay
ya dhubuku kubay tumay lama balode muddo hata may bo may ka tirsanaa tumansan ay ka tirsana fadhan may ku kooy dura ku kooy gaalada ku kooy amanka mujaahidiinta aan kooy ilaahay dartiis aan too busheeni may bo hubkayn la kooy may leerays aan oo may bo mujaahidiinta noomana kooy in hubkiina yo kuwiray iwaan in laagaya manaa elbirta kamdaan say tumay lama sanna horta tababara ka jari tumay lama sanna tababara ka jari walaada siyeed bilood sagaal bilood dhanna masheer laangaay wadankaasi garooyi ka shaqeeyay tababarka weli bilaayay etoobiyaanka ada tababaraayo tababarkaasi kadib muddo dhamaaday ada tababar kula kasta laga bara ujeemanaha sideeda dadkan isgureefadmusangalaf hada laga bara guryeedna hubada la siiye haddii wada hub ka qaadato guryeed yaatan laga garameeye garameyntaina meela lahaytaan horta dhibaatooyin inana xadka badhaafay manaha diinta muslimkaba horangubadadii aragay may galle inti ada hatanoo la hoob ilaahay baata maskantabaa gadidiyey maskantab intaada hata fiyaawtaadan dhamanaadan ka dhadhamaneeba oo ilaahay ka xasuusiye wali qalbeesheen meeli mujaahidiinta sii jirta amba towbasheen ilaahay iyo nagoy saya qalbeesheen sax ka bahayaan taa'ibka labaad waa mukhtaar maxamed kuusow waxaana uu riddada ku biiray sanadkii laba kun iyo afar iyo labaatankii isagoona kaga biiray magaalada baydhabo ee gobolka baay muddooyinkii dambe isna waxa uu ku sugnaa degmada xudur halkaasoo ugu dambeyn uu kaga soo degay gaarigii gaalnimada ee uu saarnaa muddadaasi dheer waxaana isagoo toobadkeena lagu soo bandhigay isla deegaanka boordhuxunle halkaasoo toobada marka loo qabta kadib uu kula hadlay idaacadda islaamiga andalus magaalay mayballeerey mukhtaar maxamed kuusow murtadiinta iyo maybaha ada muddo lamada kun iyo labaatan afarta ilaa hataga dhatiyo iyaa ka jaray tamayku kooyay hodur iyaa ku kooyay marka alxamdulilah ilaahigii mayba ha oonagi iyaanka maxad eliyay welwel may ku rahay baydhawo baydhawo dhubow ka haay ada muddo oo sagaal bilood tumiishan maalmoode iyo dhubowka jari dhubowkayna maalinshii ajaaniba haay etoobiyaan haay tababarka kadib maylanan qiibiyay gurilana siiyay may dagaalananka qaaday daynunay waay burjaad mileeraw meelasaa ku hoolgalnay adalsada dagaal amal iyo meelasay anikaka dhiidi madidamba baydhowla haniinagay khasaare hae askar badanaa ka dhammatay murtadiin badan magaaba kaleeti dad oo tumaishan qof amal diiraw iyaa ka dhammatay kadib ada baydhowla haniin wareeji la haniignagay anina mayla haniin wareejay hudurhaje
wilaayada islaamiga ee bakool bilihii ugu dambeeyey waxay martigelinaysay maleeshiyaadka ka soo baxaya safka riddada kuwaasoo allahu waafajiyey inay aqbalaan baaqii toobadkeenka ahaa ee ay u dirtay wilaayada islaamiga ee bakool iyo odayaasha salaadiinta iyo waxgaradka ku nool wilaayada kuwaasoo murtadiinta ugu baaqay inay ka soo baxaan safka gaalada ay ku jiraan islamarkaana ay dib ugu soo laabtaan diintoodii ay ka ridoobeen jazaaka allaahu khayran walaalka abuu xasaan khasaare dhimashihii dhaawac leh ayaa ka dhashay shilal baabuur oo ka dhacay magaalooyin ka tirsan waqooyiga soomaaliya walaalkeen casaam carafaad ee warbixintaasi inoo eegaya shilal baabuur oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay waqooyiga soomaaliya ayaa sababay khasaare iskugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed shilka hore oo maalin ka hor ka dhacay duleedka bari ee magaalada hargeysa ayaa sababay dhimashada ugu yaraan laba qof halka laba kalena ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen ilwaradyo deegaanka ah shilkan ayaa yimid kadib markay isku dhaceen gaari nooca booyad ah iyo mid kale oo nooca xamuulka ah waxaana baraha bulshada lagu faafiyey muuqaallo iyo sawiro laga soo qaaday goobtaas kaasoo muujinayay burbur xooggan oo geystay gaadiidka shilka galay shilka labaad oo shalay ka dhacay deegaan u dhexeeya magaalada berbera iyo degmada sheekha isla waqooyiga soomaaliya ayaa geystay khasaaraha iskugu jira dhaawacyo iyo burbur gaadiid shilka gaari ayaa si gaara oga dhacay deegaan lagu magacaabo geellookor waxaana halkaasi ku galay ilaa iyo lix gaari oo iskugu jira gaadiid xamuul ah kuwa raaxada ah iyo kuwa rakaab ah sawiro lagu faafiyey baraha bulshada oo laga soo qaaday goobta uu shilka uu ka dhacay ayaa muujinaya gaadiid madaxa iskugu jira iyo kuwa waddada ka baxay ilwaradyo ayaa sheegay in shilkaasi dhacay iyo khasaaraha ka dhashay ay aad u kala fog yihiin waxayna sheegeen in shilkaasi baabuur ay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex qof kuwaas oo dhaawacyadooda lagu sheegay kuwa fudud waxayna wararku sheegayaan in dadka ku dhaawacmay la geeyey isbitaal ku yaala magaalada berbera ee waqooyiga soomaaliya waana mid ka mid a shilalka gaadiida ka dhaca wadadan oo ah wado burbur iyo mashquul badan jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtogeliy waanagu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak